jaamacadda kismaayo oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada kismaayo waa mid ka mid a jaamacadaha ugu faca weyn ee ku yaala deegaanada dowlad goboleedka jubbaland bishan sebtembar ayay jaamacaddu labaatan sano jirsatay jaamacadda waxaa la aasaasay dabayaaqada bishii sebtembar labada kun iyo shantii iyadoo loo aasaasay inay buuxiso baahi waxbarasho oo markaasi ka jirtay deegaanada dowlad goboleedka jubbaland iyo gobolkaba waxay ku bilaabatay dhowr kuliyadood oo kale ah kuliyadda maamulka iyo dhaqaalaha iyo kuliyadda culumta bulshada guddoomiyaha jaamacadda kismaayo doctor maxamed weli ayaa waxa uu iyadu ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee soo martay jaamacadda iyo maanta halka ay marayso marka la fiiriyo runtii markaan meesha kasoo bilownay aan fiiriyo jaamacadda kismaayo ama hay-adda ka horraysayba isma lahayn cumrigaaga intuu jira aad arki doontaa farxaddan iyo qaacad sidan u qurux badan iyo dufcadii lix iyo tobnaad oo loo dabaaldegayo oo qalib waa sanad guuladii labaatanaad ee jaamacadda kismaayo jaamacadda kismaayo waxaa la aasaasay sidii hore loo sheegay labadii kun iyo shantii bishii sebtembar kowdeedii maalinka la dhex dhigahayay ee aan jaamacadda dhex dhigayn wax awood ula hayna ma jirin laakiin iskoolka ugu horreeya secondarygan aasaasana jubba markii laga qaljabiyey yaa inaan furno ardaydii sayn ugu noqonin maleeshiyaadkii markaan dagaalamahayay yaa laba hool oo ablikaash ama khashab ooga furray iskool horis ooga dhisnay jaamacadda dhismaheeda bilownay oo hadda ad ogtiin xarunta xaggan naga ay tahay jaamacadda dhismaheed iyo waxaa u dhexeeyey magaalada sideed isbaara u dhexaysay maleeshiyaadka markaan joogayna waad ogeydana dawla ma jirina waxay ahay rag dadaalay inkastoo aad noola shaqaynayeen iyo maamulkaba inta maamula soo maray hay-adda tawfiiq iyo jaamacadda kismaayo intaan haynay shan iyo toban maamul ma isbedelay laga soo bilaabo general morgan ilaa maanta jubbaland ay joogto intaa waan joognay si kastaba ha ahaatee jaamacadda ayaa sanadkan waxay soo saartay dufcaddii lix iyo tobnaad ee ka qalinjebinaysa jaamacaddaasi iyadoona kuliyado kala duwan ay jaamacadda hadda ka kooban tahay ka soo saartay dufcado kala duwan kuwaas oo anfacay bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland iyo guud ahaan dalkaba